aad baa u mahadsan tahay weliye axmed gudahaan waa wadanka meel fiican buu marayaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu horumarka hadda u gaaray ilaahay u sii ballaariyo doorasho wadanku doorashuu gelayaa xilli doorashaa lagu jiraa abaabulkeedii baana socda mana muuqato wax hadda caqabado taagan sida hadda ay ku socotay shaqaduna si aan baraarujinayno oo maaragtay aan taageersanahay weeye gaar ahaan gobolka gadow waa nabad waxaliga tobanjiraad waa amni wuxuu u diyaarsan yahay sugidda ammaanka iyo qabashada doorashadu u diyaarsan yahay dhammaan degmooyinkoo dhan way ku jiraan abaabulkaas mid amni iyo mid maaragtay u diyaargarow doorashada waa ka jiraan dhaqdhaqaaqaasaa ka jira waana dadka joogana aad bay ugu diyaargaroobeen arrintaas inay amnigana sugaan doorashadana ay qabtaan marka arrinta gobolka intaas wey waa tahay waxaan ku su-aalayaa arrinta ku saabsan mar ay hadlayeen qolada golaha musharaxiinta nimanka la magacbaxay waxay sheegeen in duruufta xilligan jirta aysan suurtagal ahayn inay doorashadal ka dhacdo iyagoon tusaale usoo qaatay arrimaha ka taagan gobolka gedo iyo gobolka hiiraan marka arrintaasi hadalkaasi u aragtaa
waa horta nasiib darro weeye nimankan horta waxay kala garan waayeen waxaa la dooranayay garan lahayen nimankan hadday hadda u sharaxan yihiin madaxweyne lama gaarin xilligiisi waxa hadda la dooranayo waa baarlamaan weeye baarlamaankana ayagu hadda door ay ku leeyihiinna ma jirto axzaab laguma tartamahayo dalku wuxuu gelayo waa doorasho dadban weeye oo ay ka heshiiyeen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay ka heshiiyeen weeye waxaana la dhisay maaragtay guddi baa la dhisay guddidaas oo qaybo badan ka kooban oo guddiga doorashada qaranka la yidhaahdo oo isteedyada iyo dowladda dhexaba maaragtay ay wada dhiseen waxaa la raadinaya in la dhisana oo la dooranayana waxaa weeye waa baarlamaankii wey golihii shacabka iyo aqalka sare wey oo ay dooranayaan golaha shacabka halkii xildhibaanba boqol iyo kow marka door ay ku leeyihiin ayagu ma jirto laakiin nimankan waa niman walaac badan ka muuqdo waa niman aan kalsooni badan oo xil doorashada ay ka muuqanin inay doorasho galaan aysan ka muuqanin waa niman cabsi ka qaba doorasho inay galaan cabsi ka qaba waxyaala markaa ayna ayagu shaqaba ku lahayn way waxay ka hadlayaan dalku doorashuu gelaya hadday waxayaan ha ka qayb galaan doorashada horta taas waa ayaga tan gobolka gadow nimankan horta gobolka gadow wuxuu ka mid yahay gobollada soomaaliya uu ka mid yahay waa gobol nabdeed waa gobol ballaaran waa gobol amni ah waa gobol loo asteeyey sida gobollada kale inay doorasho ka dhacdo ka mid ah weeye colaada hadda gobolka ka dhexeeya ma jiraan waxaa tegey saraakiisha ciidamada amisom baa tegey ra-iisul wasaarihii federaalka injineer maxamed xuseen rooblaa tegey waxaa tegey afar wasiir oo ka socda dowlad goboleedyada aan jubbaland ka mid ahayn inta waxay caddeeyeen in dalka gobolka ay doorashada ka dhici karto amniga uye marka khilaaf hadda reer gedo ka dhexeeyana ma jiraan door marka uga banaan inay hadda ayagu xaliyaan oo yidhahdaan gedo laguma qaban karo doorashana ma jirto marka nimankaas hadday madax hore soo ahaayeen iyo hadday hadda ay ahaan siyaasadeed ku jiraba nimankaasu waa niman maaragtay aan isleeyahay marar badan oo gobolkan gadow dhibaato ay haysatay oo ama ayagu ay madax ahaayeen amase aysan ahaynba xitaa xitaa soomaalinimo ogamay hadlin dhibaatada gobolka loo geysanayo marka maanta waxaa gobolka gadow ay taagirka uga dheerayaan waxay ka mid tahay madaxweynaha dalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ka soo jeeda wey laakiin waxaysan ogeyn maxamed cabdullaahi farmaajo waa nin soomaali ah nin kastoo soomaaliya oo dalka madaxweyne ka noqdana gobol unbuu ka soo jeedi lahaa laakiin meesha waxaa taalla maxamed cabdullaahi farmaajo ma ku eedeynayaan waa musuq maasuqiiste oo gobolkii uu ka soo jeeday uu hantidii qaranka u dhacay oo waxbuu u sameeyey kuma eedeynayaan gobolkiibuu horumar aan gobollada kala gaarin u sameeyey kuma eedeynayaan laakiin dagaalka ay gobolka ku hayaan waxaa weeye keliya inuu gobolkaa ka soo jeedo gobolkan dowladda xera wax uma qaban dowlad goboleed uu ka tirsan yahayna waxna uma qaban haddaba sidaas way tahay waxay diyaar u yihiin dalku inuu horumar gaaro oo dowladnimo iyo waxay yaqaanaan waxa dowlad tahay yaqaanaan maadaama ay yaqaanaan waxa dowlad tahay mar walba waxay ka shaqeeyaan horumarka dowladda iyo taageerada dowladda dowlad kastoo timaadana maynan weligood ma mucaaradeen dowlad kastana waa soo dhaweeyaan because gobolkan iyo dadkiisu waxay aad iyo aad u yaqaanaan waxa ay nabad tahay iyo waxay dowladnimo tahay nimankan marka odayaasha ah oo musharaxiinta ah oo walaan jaziira la yidhaahdo tim jaziira la yidhaahdo waxa hadda ay ka hadlayaan oo gadow doorasho kama dhici karto iyo amni kama jirta iyo haddii hadda la weydiiyo waxay ku sarayn karaan male gobolkii maysan tegin kama warhayaan intaasoo ergaa tagtay oo hadda aan kuu sheego ilaa ra-isul wasaarihii u sarreeyey amazon ay ka mid tahay guddigii ra-isul wasaar u magacaaba wasiiradaha ay tageen dhamaan waxay caddeeyeen in doorashada ay ka dhici karta amniheed ayagu maxay ku sareeyeen marka haddii la weydiiyo ma garan karaan keliya arrintaas waxay ku saraysan tahay cayb ay u qabaan madaxweynaha dalka oo ah gobolkaasuu ka soo jeedaa okay gobolkii wuu ka soo jeedaa ninkii oo laiskuma hayo inuu gobolka kasoo jeedo laakiin muxuu u qabtay wey muuma soo maasuqay maanti ah dalka qaran kulahaa buu u dhacay ma sheegahayaan waxbuu maaragtay gaar u sameeyey ma sheegahayaan hanti ah dadku lahaa buu asaga ka samaystay ma sheegahayaan keliya waxa weeye waa necibnahay wey waa necibna marka sidaasna dal inay ku hogaamiyaan bay doonayaan annaga marka waxaan leenahay haddaan nahay jaaliyadii gobolka iyo siyaasiyiinteedii iyo dhaqankeedii iyo odayaasheediiba gobolkan waa amni doorashana waa ka dhici kartaa adinkuna waxaan idinkula talinaynaa xitaa haddaad rabtaan anagu waa invitation baan idin samaynaa gobolka waa idinku casumaynaa si aad u aragtaan wax ka jira hadaladaynaa haddinaan say tahay uga jawaabnada ma rabno laakiin soomaali ahaan baan idinkugu casumaynaa gobolka inaad timaadaan aragtaanna wax ka jira haddii wax laydiin sheegayna wixii aad indhihiinna kusoo aragtaan hadday naxayb ka tahay inaad iska baabaysaan naxaybkeeda ku jira sababtoo ah dadkan waa dadkaad rabteen haddaad xil raadinayseen inaad maaragtay xil u qabataan oo soomaaliyeed weeye haddaad cod rabteen dadkaad codka ka rabteen weeye marka intaasoo arrimadu jirtaba waxaad filaan lahayd inaad ku gaabsataan oo hadalladiinna aad ku hadlaysaanna raaligelin ka bixisaan annagu hadda adinka saan idinla hadalna waa nacana laakiin waxaa ka weyn soomaalinimada aan raadinayno dowladnimada aan raadinayno doorashada aan raadinayno horumarka aan raadinaynaa ka weyn sababto ah haddaan adinkeedin ku dayano dee waxay noqonaysaa in maaragtay ay lamid noqono ay noqonaysaa annagu dowlad baan waayo arag u nahay waxa dowlad tahay baan naqanaa waa ka soo shaqaynay waa soo xukunay meeshaan u soconnay iyo meesha dowladda u socotay waa garanaynaa meesha aan rabno soomaaliya inay gaartaan garanaynaa waxa aan la rabno soomaaliya inay noqotaan garanaynaa qof kastoo soomaaliya wuxuu rabo waxa uu rabo iyo meesha ay jecesha aan jecelnahay inay gaarto dowladdu baan garanaynaa laakiin ma garanayno sida adinkoo kale wixii shala aad hayseen iyo wixii idiin muuqday oo maaragtay hadda weli aad raadinaysaan annaga waxaa nagala weyn soomaalinimada iyo dowladda soomaaliya iyo shucuubta soomaaliyeed inay horumar gaartaan nagala weyn marka waxaan leeyahay odayaashaas waad marin habowdeen ku soo noqda jidka soomaalinimada kusoo noqda soomaali meesha maaragtay ay maanta soomaaliya ay joogto inay meel wanaagsan tahay horumarna la sii gaaro horena loo sii socdo laakiin wax kasta oo dalkan dhib u geysanaya faraxa kala baxaan leenahay waan idinkaga dhigaynaa waan idinka waaninaynaa marka qoladaasna intaasaan kusoo gaabinaya
tahay ugu dambeyn maxaa baaq oo aad jeedinaysaa mar kale waxaan baaq u dirayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto dalka soomaaliya maanta cadow badan buu leeyahay waxaa lagu xeeran wadamada badan oo cadow ah oo ay ka mid tahay wadamada dariska nala ah jabuuti ay ka mid tahay kenya ay ka mid tahay imaaraadka uu ka mid yahay waddamadaasoo dhan waxay raadinayaan waxaa weeye soomaaliya inaysan cagaheeda ku istaagin afartii sano oo hadda dowladdan ay jidhay wax badan baa isbedelay horumar badan baa la gaaray weliba iyadoo lagu hadlaayo oo ragga hadda hadlaayo oo maaragtay mucaarad baa nahay laakiin mucaaradka waxaa loogu talagalay inuu wax saxaan loogu talagalay laakiin dibidda dalka looma adeegsado ninka mucaaradka ah sababtoo ah mucaaradku waxaa la rabaa xukuumadda markaa jirta wax ka ka fakar duwan oo maaragtay uu isleeyahay way ka gaabiyeen inay sheegaan laakiin waa in ayaga iyo xukuumadda waxay ka mid isnaadaan horumarka dalka iyo ilaalinta qaranka iyo ciidda iyo calankaba inay ka sinaadaan maalmaa laakiin nin raba britain inuu madaxweyne noqdo haddana ka shaqaynaya dalka inuu dilo oo cadow loo gacangeliyo waa maaragtay lama dhigi kara mucaarad wey waa dabadhir marka ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan gacmaha iska qabsanno wax kasta oo wadankanaga hoos u dhigi kara xoog baa maanta caqliganaga iyo xooqinaga iyo maskaxdanada iyo dhaqaalahanaga baa la rabaa inaan isku kaashano wadanka iyagina aan u raadino horumarkiisa meel fiican baan maraynaa adduunka wadamo badan oo daris nala ah ama islaan ha ahaadeen ama gaalo ahaadeen baa wadankaan waxay rabaan inuu burburo wadankan resourceski waa diin yahay wax walba oo dhan baa baa ku jira wadan waxaa weeye saddex webi maro bad weyn laba laba badood leh oo dhaqaale maaragtay macdantiisii oo dhan ay ku jirto marka waxaasoo dhan baana loo diidan yahay marka taas